bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aadaan mahadsantiin dhammaan saxaafadda v o g kanoo la qiibgali shirkun wasaaradda caafimaadka oo horkacaas dhammaan dadka ka shaqeeya caafimaadka nafaqada iyo biyo i nadaafadda dadka ka shaqeeya iyo wali in iska kooyana geeka intii oo yacni wal isku eraan waan isku waraysaan xaaladda markaasay shabanbiyoodka usamarahay deegaanada koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan dadka oo markaasayti hadda kalasarka oo markaasayti caafimaadka iyo guruubyada markaasay baydhabo access ka hanheli geeka wali ku hadlahaynahe muhiimadeena lahaaha in shabanbiyood isu kujara magaalada baydhabo diinsoor tiyeglow muuri oo laba shabeelle ah afgooye baraawe saas oo kale la maylaray qoryooley intaba maylaray iyo number konton intaba markuun shabanbiyoodkas laha ku sheegahay wasaaradda caafimaadka waliba waa yeedo markaasay qayb qayb markaasay si inka muhiimsan hay-adihii caafimaadka ka shaqeeyay eeriyooyinkan iniska weerti oo lan suubii doono dad oo la eraw guddi oo ku shaqeeya xaaladahan degdega ah walina suubii doonan guddigan in maylaray si sublieski ama sida wixii waxyaabii la kadaaway fadi mise la kaxakameey fadi cudurkan iyo sheenan dadkii nadaafadda iyo biyoon qaabilsanayoon ceelashii koloriintii iyo nadaafadda ku shaqeeyaan waxaani markaasay nafaqadan qaabilsanayeen dadka nafaqa darada hayta haddii shibanka ka dhiisay lamla tacaala fadiyoona ku shaqeeyaan wacyigelina jara doonta idaacado badan ku qayli doonna dhammaan beesha caalamka iyo maylaraays hay-adaha samafalka iyo dadka markaasay dowladda dhexankooreyta maylaray wala in sheegan ah in koonfur galbeed biilaanti jarti haddana markaasay xaaladda xumooya geeka korortiyo etay biilaan iyo maylaraayo shiban oo isa jaran shiban iyo biilaanniya natiijadiiyo kasa kortan in shibankaasay usieda koronka kaha kora koronka ukaasna intaasoo qofad nkadhamado korta hadda wali waraysada kortaana maamulka isbitaalka ee geeka waliba waa dhimasho xalay shaleediya lamila maraay walina marahay tahe lixdan iyo dhowr qofood in isbitaalka laha jiifi iyadoo markaasaytii wasaaraddana horkaha doonta intii maylaray la baar walaawna la ogaado cudurka ma shabanbiyoda ma daacunga wali in markaas kudamban walla kuqobad iyadan mahasantiin kelmadda oo keedanayti maylarayse laakiin guutaan shirkun intaasa ka koobanay insha allah
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore mayba aan mahadnagay daban idaacadda oo iyo kaalantiyo markaasi yani kuka-adan wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada cudurkan oo shabanbiyoodka eh sanadkii hore saas oo kale xilligii december dhammaadkii ayaa isbitaalka yani kaysaska inka horeayan la sheeni saas oo kale ilaa iyo may mise bilishanaad yanay la dareeri ayaa la tacaalani alxamdulilah taas dhubin oo manaa dhimasho ama jarna laakiin cabashadii isku jarti hadda xilligii usaha bilaawaday saasoo kale december labaatan litiye camal yaa kaysaskan ka horey ono aragnay kubacda diyaargarowgii isbitaalka inay qaybtay lancayama oo nadaafadii walaay la dabagala koox oo tiim landhisa oo markaasi hamingii maalan yani dadkii ka roogayaan yalla suubi isla markii maalintii saddexaad maalintii saddexaad mahagalay lix qof marka kiis culaysay may ka tusaase admissionka oo markaas maalintaas kooyo dadka oo la qaabilow ilaahay hadda maalmoogan cusub oo lixdan mise toddobaadkaas camal dhan yamay la qaabilay tiro oo lixdan iyo sagaal qof eh hadda isbitaalka mayba ka jarta hiraabnimadan soddon qof iyo hadda jiifta intuuna hadda aragni saddex qof iyo jarta oo dhimasho taariikhdii shalay aday labaatan afar saac shalay ahayti ilaa xalay aday saddex qof yaan dhamatay marka safarity shay yamay ku muuqatee daban ininkii hore hataa ku xawli badanya because sababtana ete yani inii oo yani oonlihii isku jaro rafaadkii dadkii biyo dhibaan marahayan biyoogina haddana ayin biyo oo antayaysanayna marka wacyigelin oo inii lansuubi bulshadii ayaa meenka talagalnay inay oo yani ku warhaayaan xaaladii markaas hala deristoona isla markii goob caafimaad iyo weydiyan saas oo kale iyo macnaha walaay adeega idooha kasoo bii koraan oo areestii isticmaalshe iyo qasowshe iyo dhan inay ku warhaayaan galan dardaaramaana dadka inay iska baraarujiyaan yani deris sidii oo in iskala dhowyin qofba qofka kala booqdo yani walan sheega xilligan meetaa xilligii oo yani dadka la dhex maraayay walaay ku qaldan lagu saxow marka mayba rajeeyay kulley inii oo yani ilaahay dhib badannayn kugu sheegne una ku guulaysana marka saasita mayba jarta inii oo sambal la qaadi sambalkaasayta yaa ku war sugaana xaaladda manaa oo markaasay inii oo koleeraay ini kala sambalkaasaytii yaa manaa markii la habaar ku bacda walaay jawaabee ayaa aragaana insha allah wareen waxaan mahad u celinayaa allah weyn oo maanta halkaan iskeenna keenay oo isla markaasna aan ka hadlayno barnaamijkan ama kiisaskan oo kusoo cusboonaaday isbitaalka baydhabo ee, marka xigta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ee, telefishinka ee, universal ee, wariyaashooda ay ka socdaan oo hogaaminaya muxudiin xusni sida micnaha ay la hawsadeen islamarkaas ay ay rabaan inay ka diyaariyaan barnaamijkan ummaddana ay u bandhigaan waxa meesha ka jiro xaqaa'iqina ay ka hadlaan Ee, anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka iyo magacayga Ee, sidaad u jeedaan ee, sida ay ka hadleen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo madaxa dhakhaatiirta ee isbitaalka xaaladda sida idinka hadda u jeedaan ayaa wax u socdaan isbitaalka baydhabo wuxuu markaan la tacaalayaa tirooyin aad u tiro badan oo islamarkaasi soo ridaday ama ku soo dhacay cudurkan shiwambiyoodka ah inkastoo weli aan weli loo- aad loo xaqiijinin inuu yahay shiwambiyood iyo inuu yahay daacun caloolihii laakiin sida hadda aad u jeedaan waxaan anaga aan dareemi karnaa maadaama caafimaadka wax aan ka naqaano inay isu dhex jiraan wax shiwambiyood ah iyo wax daacuun ah astaamaha laga arkayo ayaa micnaha ayaan ayaan dareemaynaa marka ee, waxaan baaq u jeedinayaa ugu horeyn dhammaan ee, bulshada ku nool magaaladan baydhabo gaar ahaan dadka ilaahay wax siiyey in isbitaalka wax ay la soo gaaraan xilliyadan oo kale ayaa u baahan in garab la issiiyo isbitaalkana laga warqabo isbitaalka aad u jeedaan ee, barnaamijkan waa barnaamijyo marka uu ku soo cusboonaado waxaa fiican in bulshada ku nool deegaankan inay isbitaalka usoo gurmadaan Ee, isbitaalka waa isbitaal goboleed oo islamarkaasina baaxadiis aad u weyn balse laakiin xilligan waxay u baahan tahay ee, in isbitaalka laga warqabo garab lasoo siiyo Ee, dhinacan shubanka markaan ka hadlayo shubanka sida hadda dhakhaatiirta ay sheegeen ee, lixdan iyo sagaal qofood xilligii ay bilaabatay oo taariikhda ay ku beegnayd disembar aaayoafarteeda ilaa aaaanteeda inta u dhexayso ee lixdan iyo sagaal qofood ayaa la soo seexiyey baadhey ama maalintiiba waxaa la soo seexinayey tiro in la eg siddeed ilaa toddoba in la eg ayaa la soo seexinayay falilahi xamdu dhakhaatiirtii iyo ee, shaqaalihii isbitaalka way da- way way dadaaleen ee, wixii ilaahay keeno lama diidi karo waxaan micnaha ee, ee, meesha ka dhacay wax ilaahay markaas soo qoray afarlaatanka saacadda lasoo dhaafay saddex qofood ay ku geeriyoodeen ee, laba qofood oo caruur ah iyo hal qofood oo da'diisa aan ku qiyaasi karno afartan jir ilaa konton jir intaan ku qiyaasi karno marka waxaad dareemaysaan in uu bilaabay ee, kiiskan oo shubanka ah dhimasho inuu bilaabay marka aniga waxaan ee, ku boorinaya anigoo ku hadlayo magaca agaasimaha isbitaalka in garab lasoo siiyo isbitaalka cid alaale ciddii wax awoodi karto isbitaalka inay la soo gaaraan qofkii noo keeno kartoon faleeba ah amaba kanol noo keeno ama o r s noo keeno maanta maalina aan ahayn ayuu micnaha ee ilaahay wuxuu ka siinaya ajri xasanaad aaq- miisaanka aakhirin ilaahay ugu daraya marka waxaan ka codsanayaa isbitaalka in il gaar ah lagu soo fiirsado laguna dhaafin wasaaradda caafimaadka keliya wasaaradda caafimaadka intii karaankeeda ay wadadaalaysaa bulshada ayaa loo baahan yahay kaalinteeda inay ka qayb qaataan xilligan waa xilligii bulshada ay kici lahayd oo ummadooda ay gar- gargaar la soo gaari lahaayeen waad dareemi kartaan waddanka waxaa ka jiro abaaro aad u xoog badan ayaa ka jiro abaarihii waxaa ugu darsamay biila'aan biila'aantii isbitaalka naftirkiisa ayaa saamaysay isbitaalka hadda wuxuu dhaansadaa booyado iyuu dhaansadaa isagoo shubankan xooggan oo isbitaalka uu la tacaalayo ayaa haddiina biyihiis waxaa laga raadiyaa magaalada laga raadiyaa maalintii la helo maalinta kalena waa la gataa marka waxaan dhihi lahay bulshada ku nool deegaankan gaar ahaan dadka ilaahay wax siiyey isbitaalka ilga- ilgaara inay ku soo fiirsadaan wasaaradda iyo maamulka inaan lagu fiirsanin marka waxaan leeyahay ee, waxaan ilaahay noo keenay waa wax annaga lanagu imtixaanayo marka qof walba waxaan ka codsanayaa inuu salaada markuu tugto allabari uu sameeyo waxaan ilaahay inuu nagu dulqaado imtixaankan ilaahay nagu- naga dulqaado marka annagana ka maamul ahaan waxaan samaynaynaa dadaal juhdi ayaan ku bixinaynaa waana mahadsantihiin